shirka kobcinta wax soo saara ka sugnaanta cunnada iyo horumarinta maalgashiga puntland oo ka socday labadii maalmood ee u dambeeyey magaalada garowe ayaa lagu soo gabagabeeyey isla magaalada garowe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo daafray shirkan ayaa gabagabadii shirkana hadalla muhiima ka jeediyey arrintaa waxay u baahan tahay aqoon-yahanku inay dib u celiyaan oo maxaa dhaqaale ah maxaa nolol ah maxaa la rabaa in lagu sii waari karo intee guri loo baahan yihiin oo waxaa kale layihahda fixed assetka meeqaa uga baahan tahay boqolkiiba hantidaada meeqaa u baahan tahay ligud shaqeeya oo dhaqaale ah oo wax soo saar ilaa nolol baa u baahan tahay dhagaxdii cunumayside dhibaatadaas hadda hay-adaheenni maaliyadda xataa waa haysataa bangiyadii markay dhaqaaqeen oo yidhaahdeen waxbaa maalgelinayna oo dadka kaashkoodii ay diboosit garaysteen kulli guriyay ku dhiseen ama soomaaliya uga dhiseen ama nairobi uga dhiseen hadda dee ganacsadu way og tahayo bangiyadii hadda lacag waa laga laayahay kaashkii loo dhiibtay fixed asad u galay oo haddana aan suuq loo hayn ilaan dadku guryo badan oo qaaliya oo luxury ah marka halka aad aad ku faarno guryo fiican aan dhisnay hadda dadka adiga kastamarka ku ah awood muu leeyihiin ma isweydiisa wey waa khaladaadka badan oo hadda aan u jeedo oo dadka ganacsatada ah ay gelayaan maxaa yeele dadka ganacsatada naftirkooda dhibaatada haysata waxa weeye dad kaleeto ama dalal kaleetay ku dayanayaan oo marxalad inay guryahaas dhistaan wakhti badan ka soo qaadata markay dhaqaalahooda dhiseen hal mar baan waxaan rabnaa inaan boodno maalgelinta waxaa ugu yar hadda bal wax kale ha joogaan bal bangigu ha ka bilaabeen sound systemkan hadda in la maalgeliyo waad aragtay intaan meeshaan ku cadilnay oo dhallinyaradan la tababaro intaa keliyaan samayn weyn maalin walbaan nimaano waxbaa cadilmo kollay duruuf baa haysata waa niman dhallinyaro ah qalab cusubay u baahan yihiin in loo maalgeliya u baahan yihiin ugu yaraan waxa keliya oo aad arkaysid oo dhallinyarada shaqadaan haysatay shaqay abuurteen waxbay sameeyeen laakiin maalgelintii la rabay ma haystaan marka waxooda inay xanjaxanjaystaan ku khasban yihiin marka arrimaha u baahan in hoos loo eego oo muddada hadda halka la joogo maskaxda la tuujiyo oo laga soo saaro war maxaa naga khaldan maxaan rabnaa inaan qabsanno maxaana hortaagan runtii waa muhiim